wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu maray waddo qardajeex ah isagoo baalmaray dowladda federaalka fiqi ayaa sheegay in abiy axmed uu u muuqdo nin ku adkaysanaya heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya ee uu la galay muuse biixi ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkao dhan ka soo horjeeda oo derisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya etoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnahay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jiireeyo dowladda soomaaliya soo ingeej gareeyo ama la soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka iyadoo shaatigeeda lagu heysto ay etoobiya wadahadal kula fureen dalka turkiga si aanay uga ekaanin inay diidan tahay wadahadalka
shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeennana ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheen oo turki la yidhaahdo ayagu ay aadeen etoobiyaanku yidhahdeen dhexdhexaadiya inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyaddan la xalliyo ama xal laga gaaro
fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa ka mid ahaa ragga ugu badan ee xayeysiiya etoobiyaanka wuxuuna ahaa ninka keliya ee labadii sanno lasoo dhaafay ku faanayay in ciidamada etoobiya ay u soo hiilin doonaan dowladda federaalka